ciidamada dowlada federaalk iyo koonfur galbeed maamulka gobolka iyo degmada shalay wali oo howlgal ka sameeyna degmada xudur tuulo ka tirsan oo ababeeday leeraw labaatan kilomitr jarto ciidamada shalay labadii nabadiidka roogeen oo waana suujo haydka ganacsadaayan shalay milan ka seeden dagaal budhii kale male laakiin eeda howlgal araglan ka sameey nimankiina ku tuuladii ku rooreen haye n howlgalka ma ciidamada dowlada federaalka iyo aan koonfur galbeed ama soona jartay
ciidamada federaalka iyo koonfur galbeed iyo maamulka leeyahay ciidamada oo oo etoobiya kale malajarna ciidamada soomaaliya ahaayeen labaatan kilomitr afartan kilomitr macnaha ciidamada amaso malanka baahan ciidamada federaalka iyo koonfur galbeed ba ku adag goladoodnaba diidka yoobabasidi hordaanki mee tabar dorsadeen howlgal layn baahan yihin maaliman oo hooglama ah ciidamada baa ku adag oo soomaaliya baa ku adag haye gudoomiye inti howlgalkaas dareeri walaa ka qobadi jaraana inti howlgal howlgalkaas dareeri walaha qobadi oo tuunsani wala jara laakiin wal oo tahaani gurida haysaday oo leeraw oo dagaal laha qobadi kala ma jaran laakiin shacabka baa ka tirsanyin dalanka shacabka baa ka melayin dad la ku shakiyay macnaha oo baaritaan bo macnaha hogdiyo iyo kaabshood la faadiyahayo wala jara laakiin ciidan iyo ka tirsan kale oo maleeshooyinka laha qobadi kala ma jaran haye marka may hayti ujeedka howlgalkaas isigan soo badan ujeedkan howlgalkan suuqani waliba hadalkas adiiban odowa haysada odowa soomaaliya dhan haysada hatana gobolkan gaar ahaan hataa ina gobateen ka sameeyay oo shacabka hoolaja dhacahay isbaara qaadadahay sika oo beenbeene iyo walsaase qaadadahaya ummato safaadyo hayta jara ciidamada soomaaliya dhammaantiyo federaalka iyo koonfur galbeed ciidamadiyo shacabkaas inay kureeyaan yaa markasta banteegnayan howlgalka tira sameeynana howlgal oo saas ka saabsan tuulooyinka iyo haysadaan dhammaanti intii oo soonkalandeerna haddii ilaahay nu ku hureyna badayno haye marka n meel hadala ka tuhunsinyo oya ka suginyan gobolka boqol jarana ha jaran tuulooyin badan a jaran oo afartan kilom tuulooyin badan oo lixdan kilomitr toddobaatan kilomitr tuulo leeraw korkoor leeraw tan albeeda daba shalay unuseeni tuulooyin badan oo may may kumid ah abal meel badan oo yo rurona jar haye marka n jidadka ku waranba jididka saadiiba ogdo gobolka gaar ahaan degmada hudur goodoonka jarti hal jidan inburun jidkaasoo kan oo hiilaha ku bahaw uraajo mahamaraw oo ciidamada oo soomaaliya oo amni jasooga ilaa miilas daasi oo amni dawladda gacanta ka haydiyaan infurun jidkan kale baydhawo iyo zoonkan oo gobolkan ku bahoman infurun kan suge adowka haysada sida oo labaatan jar oo mala ku roogan taasman infurun haye gudoomiye marka howlgalkaas ciidamada hubka iyo ka howlgalayan inteen ku koen qofka saadii dogdo dawladana soomaaliya ba dawladnimo ku jarta ciidamada dawladda wali taakuleeyay federaalka ciidamada oo gaashaandhigabow may leerahay koonfur galbeedna may leerahay wasiirka amniga iyo wasiir ku-geenka amniga hataa bakool hata kasugun haranto degmada xudur kasugun maanaha lambameelisuulay maanaha ciidankii wasaaradiisu ka tirsanyaya yaku yaa laku taakuleeye ciidamada amasom oo intirowda gaar ahaan etoobiana eeda gaanguyin gujaysdaasa tababarka iyo qaabka saanada iyo nidaam kasta walaase cadowkaas lakadhaw mal waysan alxamdulilah haye marka amniga gobolka bakool guud ahaan hadeed ku warbeen amniga guud ahaan tuulooyinka fara badanaay tuulo eed muhiiman ee gobolka bakool yaryada degmooyinka horta degmo oo ka tirsan hata bakool ka tirsan oo nimanka haysadaan cadowka haysada majara tuulooyinka oo macnaha degmada ku durur ilaa antirab ilaa weejid dhasiyo tuulooyinka hay dhammaantiyo dawladda haysata niman koonfur ee saanakin sheegay abal korkoor doysha nimigaye waa may jarna manaa nimanka odowga haysada doona saata kunununa howlgalan ku bilaawna haddii ilaahara howlgalkaasaa ku inaanu ku safayna odowga dadka shacabka haysada ku dhacayna fadaan haddii ilaahara marka n gudoomiye howlgalka hadda dareere mase ko lama maalmood weydin leeay ona sidaan ubadona hamimi maalin walinteegnaba baynuna odowgaas dagaalagna yaa yaan tegagna hadiiba buuna macnaha roobnin reebna inuna hilla rooba lakajari lahay roobkanasheen hilla roob hadii lakajaran roobnin reebna inuna unkuherna qorsho ouna nimankan kala dagaalama una katalagalnay waan hoogada haye hadda hadda intii howlgalkaas wadan deegaano ama tuulooyinya ka jaraan ku qaobsatan jarana ha maana tuulooyin badan saanakenshaag degmooyinka degmada xudur hada tuulo yaraa ku haysadan maanaa wala kale maanaa dawladda galantasi darta maamula ku samayna oo maamul tuulo ah marka jabhad way jabhad adiiba goradaasa buuro iyo duurka ka jaran meeloodaa mataan meeloodaa madmadha ku dhahayan ma wala awooda layin mala rago haye marka qorashagin may ata guud ahaan qorshadan guud ahaan soomaali dawladda federaalka iyo koonfur galbeed ilaa dawlad goboleedyada soomaaliya kujiran dhammaantiyo amba hadaf ka show inay adoogkan la ertiro onuuna gaar ahaan gobolka boqol waliba ahaa inay adoogkan la qawo shacabkana walinka baaganayo naftiyoonadad garab surman ciidan haddii sugnay shacab shayin garab surnayna waa dhibo nimanka liman adoog ew hadafkaana waliyo inuu nimankan waaba dhabayna walaa heraay heraayada dhimaatiran waa hadafkaan